baarlamaanka labada aqal oo runtii kalfadhiga hadda ugu dambeeyey lixaad shaqo aad iyo aad runtii loogu baahan yahay oo muuqda u qabtay khaasatanna aan wax ka sii raahdo baarlamaankan tobnaad anugu waxaan aaminsanahay inaad ka duwan tihiin kii sagaalaad iyo siddeedaad iyo kuwii ka horreeyey waxaa uga duwan tihiin runtii waxaa qayb ka tihiin ama aad hormood ka tihiin xasilinta iyo deganaanshaha dowladnimo oo ahayd wax horey loo waayey oo dib noo dhigay waxaad bannaanka ka istaagteen wax alla wixii khilaaf ah dowladnimo sideeduba waa iska karaashis oo waxa weeye wax la maanaj gareeyo hadba dhibkii yimaada ileen waxaa la maamulayaa shan iyo toban iyo labaatan milyan dad gaaraaye oo weliba xaalad adag soo maray oo soddon sano dhib ah soo maray duruufo badan ay jiraan marka waa imaan annagana dee soomaali haddaan nahay waa u sumaysannahayba khilaaf iyo iska horimaad iyo murmur waa u sumaysannahay iyo qof walba inuu sidiisa u boqran yahay waa u sumaysannahay xaqiiqatan waxay ka fogaadeen wax alla wixii khilaaf ahaa waxay ka fogaadeen wax alla wixii dhibaato u keeni karay dowladnimada iyo ama dibudhac u keeni karay waxaad arkaysaan oo laleeyahay waa la qabtay waxay ka ahaayeen hormood ayay ka ahaayeen horseed ayay ka ahaayeen la'aantood deganaanshahooda iyo xasiloonadooda iyo wada shaqayn la'aantoodana wixii la qabtay laba qabteen marka waxaan leeyahay aad iyo aad iyo aad u mahadsantihiin tan labaad wada shaqaynta dowladda dhexdeeda ah dhaqankii siyaasadeed oo hore waa bedelnay oo waxaan ku bedelnay wada shaqayn waa sax berfect ma jiro ilaahay unbaa yaa dhan bini aadan baan nahay khaladaad waa iska imaan dhib waa iska imaan karaa laakiin waxaan ku dadaalnay in aan dhexdeena wada shaqayno in madaxtooyada iyo golaha wasiiradu ay wada shaqeeyaan golaha wasiirada iyo labada aqal ay wada shaqeeyaan dowlad ahaan iyo shacabka soomaaliyeed oo iyagu sovereigntigii ah iyagu dowladnimadii iska leh inaan wada shaqeyno waxa weeye wada shaqayntaasna qayb weyn waxaa ka ah golaha labada aqal yaa qayb weyn ka ah tan saddexaad in aan kala madax bannaannahay waa caddeennay in hay-ad walba oo dastuuri ah hay-adaha kale ay ka madax bannaan yihiin way muuqataa oo wax isku dhex jira ma jiraan oo nala arki maayo waa sax loobi waa jiraa laakiin waxaan u dhaafnay golaha wasiiradu inay hawshooda qabsadaan labada aqalna hawshooda ay qabsadaan taas xaqiiqatan waa wax runtii nagu cusub waxay keentay marka inaan shuruuc badan ay ansixiyaan wada shaqayntaas waa saad maqlayseen labaatan iyo labo sharci yay ansixiyeen labaatan yay ansixiyeen laba kalena waa hor waa waa waa la yaallaa macnaheedu waxay tahay juhdigay geliyeen iyo shaqaday qabteen waa markaan leeyahay lamid ma aha kuwii ka horreeyey waana ku mahadsan yihiin shuruucdaas waxaa ka mid ah marka kii maanta ay ansixiyeen oo ahaa shalay oo ahaa kii doorashada sharcigii doorashada aad iyo aad yay runtii ugu mahadsan yihiin annagu waxaan filaynay in muddo dheer ay qaadanayso bacdamaa wakhtiyadan marka la soo gaaro xoogaha ay timaaddo iskhilaafaad iyo cudurdaarro fara badan laakiin runtii aad iyo aad yaan runtii uga mahad celinayaa sharcigaasna wuxuu ka bilowday heshiiskii baydhabo iyuu ka bilowday baydhabo markaan iskugu tagnay baydhabo agreement dowlad goboleedyadii iyo annaga markaan halkaan iskugu tagnay iyadoo la leeyahay waxba lagama soo saaraayo oo sida uu sheegay duqa cabdulle inta badan dadka soomaaliyeed mas-uuliyiinta ah lagama filo inay wax isku raacaan aan ka soo saarnay in aan ku heshiinay qaabkii doorashada loo samayn lahaa oo qof walba uu saxeixay uu committed uu ku noqday qof walba uu saxeixay heshiiskaas iyo kii khayraadka qaybsiga khayraadka iyadana inaan isku raacnay oo aan wada siixnay waxay ay saxiix aan wada saxiixnay in doorashada labaatan iyo labada kun iyo labaatanka iyo labada kun iyo labaatan iyo kowda ay u dhacdo qof iyo cod shacabka soomaaliyeed dib in loogu celiyo awooddooda waxay u dhacday in uu noqdo doorasho midaysan wixii ka dambeeya marka waxaa iska leh diyaarinteeda iyo ka shaqaynteeda xukuumadda iyo labada gole ee baarlamaanka yaa iska laha annagu waxaan soo diyaarinay marka midkii ugu sahlanaa iyo xukuumad soo diyaarisay oo aan islahayn wuxuu midayn karaa dalka oo single constitution la yidhaahdaa oo haddaad tahay xildhibaan inaad maalayso dalka oo dhan aad maalayso codka kismaayo aad ka hesho uu yahay cod aad ka heshay baydhabo kan baydhabo aad ka heshay uu yahay mid boosaaso aad ka heshay iyo guud ahaan dalka oo dhan iyadoona cidna la siinayn special status aan la siinayn waxaan u arkaynay inuu yahay kii ugu fududaa kii xoojin lahaa multi party systemka axsaabaan xoojin lahaa oo xisbi dadku ay u dooran lahaayeen intay u dooran lahaayeen shaksi anuu marka haddii kaas kaas way kaan rabnay dad badanoo halkan fadhiyana laga yaaba inay ahaayeen kaas inay rabeen waana laga raayay mid kala loola soo baxay annagu kaas waxaan u arkayna xaqiiqatan inuu ahaa mid aan ku burmoodgarayn karno aan u sheegi karno shacabka xisbiga maalan dowladdu oo laga yaabo xildhibaano badan inay qayb ka yihiin inaan niraahno xildhibaanadaani hawshaasi soo qabteen haddaad doonaysaan xasilooni siyaasadeed iyo deganaansho dib u soo doorta laakiin waxaad la timaadeen mid annaga aan shaqo ku lahayn oo qof walba iskiis uu raadsanayo xilkiisi laakiin aad sheeganaysaan axsaab gadaalaad ka sheeganaysaan laakiin dadka ay idinkuga codeynayaan shaksi ahaan wixii aad tartay dadka aad tartay ama deegaankaas aad tartay qofkii diida marka sharcigaasi waa qof aan rabin awoodda dadka in lagu celiyo maxaa yeelay mid annagu aan wadanna maaha waa mid golaha shacabka labada aqal oo shacabka soomaaliyeed shan iyo tobanka milyan ama labaatanka milyan matalaya ay iyagu keeneen intay guddi u saarteen shirar badan galeen xitaa xamaray ku fillaan weyday ee dowlada waddamo kale aadeen si ay ugu dhuntaan oo ay u soo saartaan waxa ay u arkaan inay dan u tahay dalka waxaa la fiilaya marka bacdamaa kii annagu aan wadanay uusan ahayn inaan loobi ka geli doonno oo dad badan ay u fasiri doonaan inaan isku cabirayno dharkaas laakiin waa u daynay waa u daynay sharcigaasi waa kanaa horteedu yaallaa hortiinaan ku saxiixayaa caawa waxaan codsanayaa gudoomiye labada guddoomiye iyo labada baraminister inay garabka ay soo istaagaan caawa laga bilaabo dalku doorashuu aaday hala ogaado
bismi illahi raxmaan raxiim madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed markuu arkay qodobka siddeetan iyo toddobaad farqadda koowaad iyo farqadda labaad ee dastuurka markuu arkay qodobka sagaashanaad xarafka fa ee dastuurka markuu arkay warqadda guddoomiyaha golaha shacabka baahida loo qabo in la ansixiyo lana meel mariya sharcigan waxa uu madaxweynuhu soo saaray sharcigan qodobka koowaad laga bilaabo markuu madaxweynuhu saxiixo sharcigan waxaa si rasmi ah loo oggolaaday sharciga doorashooyinka heer federaal marka uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku saxiixo sharcigan waxaa loo daabici doonaa faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed
waxaan u hambalyanayaa mar kale aan u bogaadinayaa baarlamaanka labada aqal xildhibaanada sharafta leh yaan u hambalyanayaa waana intaan sheegayo weeye inay yihiin baarlamaankan tobnaad aniga kolleyba fakarkayga iyo ra'yigaya kii ugu fiicnaa ee dalka soo maray shacabka soomaaliyeed waad aragtaan in dib laydinkugu soo celiyey awooddiinnii in gacanta laydiin soo geliyey in golaha shacabka aqalka sare labadaba iyo anigu aan caawa halkan ku seexay inaan doonayno in aad gacanta ku qabsataan awooddiinna aad ugu codaysaan xisbiga aad doonaysaan iyo shakhsiga aad doonaysaan khaasatan dhallinyarada la yidhaahdo boqolkiiba todobaatan iyo shan oo mustaqbalka iska leh oo qaarkood aaminsan inuu wakhti badan ka lumay hadda awoodda gacanteeda kugu jirtaa waxaa loo baahan yahay in la iska dhigo qoryaha oo qalinka la qaato oo aad codaysaan aad u codaysaan qofka ah iyo xisbiga aad isleedihiin waa ugu wanaagsan yahay qaabiilka ka fogaada waxaan doonaynaa doorashadani inay noqoto doorasho nabad ah oo xalaalah oo dadkao dhan ay u siman yihiin maxaa yeelay waa markii ugu horraysay konton sano ka bacdi awooddiinii gacantiin lagu soo celiyey waxaa laydinka rabaa oo keliya in idinkoo raalli ah aad doorataan cidda aad rabtaan wakhtigii colaadda isjiijiidka iyo isriixriixa waa dhammaaday maanta waxay tahay qofka aad ku doo aad dooranayso ama xisbiga aad dooranayso inaad ku doorato wax qabadka xisbiga iyo shakhsigaasi wuxuu u yahay marna ha ku dooran dan gaar ah marna yaan lagu dooran qabiil iyo qabyaalad maxaa yeelay waa soo marnay soddon sano yay ummadeennu dhibaataysnayd dhiig badan u daatay hanti badan iyo dhaqaalo badan ay burbureen maanta waxaan u dhaqaaqnay jidkii ama waddadii ama dariiqadii dimuqraadiyadda yaan u dhaqaaqnay haddii awooddiinii gacanta lagu soo celiyey waa inaad u gudataan waajibaadkiinna si nidaamsan xilkasnimo ay ku jirto oo daljeceel ah oo waddaniyad leh dowladdan waxay ka shaqaynaysaa in loo sinaado oo electionka ama doorashada ay u dhacdo si loo wada siman yahay oo xaq ah oo xalaal ah oo la arko oo la wada arko siyaasiyiinta waxaan leeyahay iimaansada shacabkiinna iyo dadkiinna iyo iyo shuruucda hadda jirta oo kan uu kow ka yahay iimaansada karadid cid gaara ku qaadanaysa ma jiraan hawsha socota hawshaan waxay ka soo bilaabatay hadda waxma bilaaban waxay ahayd wax soo taxnaa oo soo socday ahayd marba heer soo maraayey iyo marxalada soo maraayey waay waxay soo martay wakhti oday dhaqameed ee uu soo soo xulaayey oo xildhibaanada soo xulaayey oo oo garwadeen ka ahaa madaxweyne ka ahaa madaxweynihii hore sheekh shariifu ka ahaa waxay keentay in xildhibaano ay yimaadaan xildhibaanadaasi meesha aan soo gaarno ay wax soo gaarsiiyaan madaxweynihii ku xigay yaa ku yimid oo lagu doortay oo xasan sheekh ahaa isna waa in hansgareey koruu u qaaday wuxuu ka dhigay konton iyo kow qof in erga ah inay idin soo doortaan saasaa halkan ku fadhidaan marka macnaheedu waxay tahay waxay soo qaateen oo ay ku leeyihiin legacy ama taariikha ku leeyihiin xilliyada iyo marxaladaha aan marayno oo hadda ay ugu dambayso inaan dadka aan taladii dib ugu celinno iyo awooddoodan dib ugu celinno marka karadidka kulli waa la wada leeyahay ugu dambayn hawshaani waxaa loo gudbinayaa guddiga doorashada madax bannaan iyagaa laga rabaa inay la tashi ka sameeyaan oo ay kala tashadaan xildhibaanada ay kala tashadaan xukuumadda ay kala tashadaan civil society-ga ay kala tashadaan dadweynaha guud soomaaliyeed ay kala tashadaan dowlad goboleedyada ay kala tashadaan beesha caalamka ay kala tashadaan maxaa yeelay talada adaa ku nool iyada kuuma noola laakiin shaqo sahlan ma aha aan u duceyno allaha u fududeeyo ugu dambayn sanadkan waxay ku aaday lixdan guuradii ka soo wareegtay wakhtigii aan qaadanay xorriyadda kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii waa lixdan jirsannay sanadkan julaay kowdeeda waa lixdan jirsannay waxay leedahay marka xusuus gaar ah dabaaldeg weyn oo aan ku faraxno ma jiraan oo dalkii weli dhibaatooyin badan ayaa jira laakiin xusuus iyo taariikh aan wax ku wax ka baranno aan wax ku qaybsanno iyo leedahay oo aan muujinno inaan intaas ka ad adag nahay oo resilient aan nahay oo aan muujinno dalkeena inaan dib u dhisanno oo aan muujinno dib u heshisiin dhaba inaan galno oo aan muujinno sidii aan ku keeni lahayn midnimada soomaaliyeed aan ku keeni lahayn macnaheedu waa inaan wada istaagno xusuustan lixdan sano soddon sano waxaan ahayn dal iyo dad midaysan soddon sanona waa waa kala soconnay waxaan rabaa inaan wada ducaysanno kulligeen intaanu ducada bilaabin waxaan idinka codsanayaa guud ahaan ummadda soomaaliyed meel kastay joogaan inay xusaan oo la isu diyaariyo oo qof walba qaybtiisu ka qaato kaalintiisu ka qaato hadday tahay waxa ugu yar geed inaad beerto hadday ugu yar tahay inaad qashinka gurigaaga ka hor qaaddo haddii kalena aad saacad ama laba saacadood usbuucii aad geliso danta guud aad geliso si aan u nadiifsanno qof walba meeshuu joogo hadda meeshaan joogna muqdisho ay nadiif u noqoto burburka ka muuqda ee aan qurxisanno aan u ekaysiinno dalkii siduu ahaan jiray dal nabad ah oo bilicdiisii iyo quruxdiisii la soo noqday saas darteed qof walba oo soomaali ah meel kastuu joogo waajibaadkaasa saaran xusuusta lixdan guurada darteed qof walba inuu isxilqaamo inuu isxilqaamo uu kaalintiisa qaato wax alla wuxuu ku tari karo dalkiisa iyo degaankiisa inuu sameeyo aan ducaysanno marka aan ducaysanno ilaahay inuu nabadna siiyo ilaahay inuu dhibka naga dulqaado ilaahay inuu midnimo noo keeno ilaahay dhexdeenna inuu burcad isu mariyo ama farmaajo isu mariyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu